xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka hiyeso dimaha oo ku sugan dhulsamareyn maalmihii ugu dambeeyey ayaa kormeero ku tegay xarumo loo diyaariyey diiwaangelinta dadweynaha iyo sidoo kale inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda iyadoona xubnahan goobaha ay kormeereen ay ka mid tahay iskuulle ku yaala magaalada dhuusamareeb kuwa oo loo diyaariyey sida la sheegay in dadka lagu diiwaangeliyo islamarkaana doorashooyin qof iyo coda lagu qabto wareen xubnaha guddiga ayaa faahfaahin ka bixiyey kormeerka ay sameeyeen iyo waxa ay la kulmeen waxaan soo booqanay anigoo ah wafdigii ka yimaada ka socday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha oo ka koobnaa saddexda xubnood cabdulaahi salaadyarog iyo sehra iyo aniga waxaan ku jirnay shaqooyinkii dee kormeerka ahaa oo aniga safarkeena uu ku saabsanaa maanta waxaan soo booqanay meelihii guddigii hore ee doorashooyinka qaranka oo u calaamadeeyey in lagu rajistgareeyo codbixiyaasha iyo doorashadana ay ka dhacdo marka dambe goobahaas goob ka mid ah ayaan hadda joognaa oo ah iskuulka dugsiga sare ee galgaduud oo ah weli meel aad u baaxad weyn oo iskuul weyn ah oo ka kooban ilaa markii aan soo kormeernay aan aragnay meel oo maaragtay u qalanto doorasho oo in lagu qabto oo dad badan maaragtay ay qaadayso oo ilaa soddon iyo ilaa soddon iyo labo qol uu ku kooban yahay io hool ilaa asigana dhowr boqol qaadaayo marka dee aad iyo aad baan maaragtay ugu mahadcelinaynaa iskuulka maamulkiis iyo magaalada dhuusmareeb insha allah haddii ilaah yidhaahdo goobaha kalena waa sii booqan doonaa waan arki doonaa goobtan waa goob aad cajiib u ah oo maaragtay u qalanto maaragtay in shaqadaas baa haddale lagu qabto insha allah wixii yaroo tasiilaad ay ka dhadhaman kolley insha allah waa loo soo dhammaystiri doonaa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada dalka intooda badan ayaa horey waxa ay ugu heshiiyeen in dalka lagu qabto doorasho qof iyo coda oo dadweynuhu ay codkooda dhiibanayaan